bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllه عlyh وعlى آlih وصaxbh وsلم اllahuma wfiqna min اlأqwاl واlأعmaal lma تxibh وtrضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo koob iyo sagaashanaad ee suuratu lbaqara waxaanu ku joogaa aayadda laba boqol iyo shan iyo tobnaad allah waxa uu ihi subxaanah waqtuluuhum xaysu haqiftumuuhum waahrijuuhum min xaysu akhrajuukum waalfitnatu ashaddu min alqatl walaa tuqaatiluuhum cinda almasjid alxaraami xataa yuqaatiluukum fiih fain qaataluukum faqtuluuhum kadalika jazaau lkaafiriin ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan wuxuu kaga warramay bacdu axkaami aljihaad dagaalka ilaahay dartii loo dagaalamayo axkaamtiisa wax ka mid ah ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan ku tilmaamay waxaa ilaahay mu'miniinta amray in kuwa gaalada ah ee iyagaba diinta kula dagaalamaya iyaguna halkay ka helaanba inay kula dagaalamaan oo ay ka saaraan halkii ay ka saareen oo maka ah waanay ka saareen oo caam alfatxi waa kii nebigu furtay sala allahu calayhi wasalam waxaa la tilmaamay in fitnadu ay dilka ka daran tahay oo saxaabadu waxay waxoogaa dhibsadeen oo ay ka damqadeen dagaalka dhacaya wakhtiga xurmada leh iyo goobaha xurmada leh ee ama xaramka dhexdiisa ka dhacaya ama awqaadda xurmada le sida ashhurulxurum dhexdooda dhacaya taasay waxoogaa ay aada iyo aada u dhibsadeen ilaahay markaa waxa uu tilmaamay dilka wakhtigaa dhacaya ee goobtaa ka dhacaya waxa ka daran gaalnimada iyo waxa weeyaan diinta ay dadka ka fidnaynayaan kuwa gaalada ihi oo fitnada waxaa looga jeedaa kufriga iyo shirkiga iyo dadka ay diinta ka fidnaynayaan waxaa kaloo aayaadka lagu tilmaamay inna tarka alinfaaqi fii sabiili illaahi yu-addii ila alhalaag in laga tago jihaadka iyo in laga tago ilaahay dartii in wax loo bixiyo yacnii infaaqaas iyo jihaadkaas oo laga tagaa wuxuu dhexalsiinayaa dadka inay halaag iyo dhibaata ay ku dhacdo oo allah waxau ihi subxaanah wa anfiquu fii sabiili illaahi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin sida saxiixa ana halaagga aayaddaa lagu tilmaamay muraadka looga jeedaa waxa weeye waa jihaadkoo laga tago ama jihaadka in wax lagu bixiyo oo laga bakhaylo waayo arrintaasi cadowga ayay xoojinaysaa dhibaataana ka dhalanaysa waxaa kaloo aayaadka ku sugan bacdu axkaami alxaji waalcumra axkaamta xajkiiyo cumrada wax ka mid ah ayaa aayaadka lagu tilmaamay wa atimu alxaja waalcumrata lilah fain uxsirtum fama staysara min alhadi walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillah aayaadkaas waxaa allah ku tilmaamay axkaamta xajki iyo cumradu ay leeyihiin wax ka mid ah oo waxaa dadka muuminiinta alla amray xajka iyo cumrada ilaahay dartii inay u taam yeelaan oo ay dhammaystiraan haddii dhammaystirka laga manciyo oo cudur ama cadow uu ka hor yimaado u diida inay dhammaystiraan waxaa loo tilmaamay waxay ixraamkii ay galeen kaga xalaaloobayaan oo ah markaa halkaa ay joogaan inay hadyigii ku qalaan kuna xiirtaan madaxa sidaana ay ku xalaaloobaan kal dambe ama wakhtiga kale ay u suurto gashana ay soo qalleeyaan xajkii ama cumradii seegtay sidii nebiguba sameeyey sala allahu calayhi wasalam sanadkii lixaad ee caam alxudaybiya markii ay gaaladii mushrikiintu ka hor joogsadeen xaramka halkaa xudaybiya oo maka kambalkeeda ah intuu ku xalaaloobay oo hadyigii ku qalay oo ay ku xiirteen nebigiiyo saxaabadiisu ayay halkaa ka noqdeen sanadkii toddobaad ee ka dambeeyeyna waxay soo cumraysteen cumratulqadaa cumradii la odhan jiray sanadkii sideedaadna nebigu sala allahu calayhi wasalam makaba waa furtay oo fatxu maka ayaa dhacay waxaa kaloo aayaadka ku sugan anna lilxaji mawaaqiitun zamaaniya kamaa lahu mawaaqiitun makaaniya sida xajku u leeyahay mawaaqiid makaaniya oo laga xidho oo dadka jihadaa ka yimaada iyo ciddii soo martaba ay waajib ku tahay markay joogaan halkaa inay ka xidhaan sidaa ay uu leeyahay mawaaqiid makaani ah sida reer madiine iyo ciddii soo martaba miiqaadka dulxulayfa ay uga soo xidhaan reer yamaneed iyo ciddii jihadooda soo martaabana iyo lamlam ay uga soo xidhaan reer ciraaq iyo xaggooda wixii ka yimaadaabana daatu cirqi ay uga soo xidhaan reer masar iyo jihadaa wixii soo maraana juxfo ay uga soo xidhaan reer najdina qarnulmanaasil nebiguna wuu yidhi hunna lahunna waliman ataa calayhinna sidaa uu xajku mawaaqiid iyo meelo cayiman oo laga soo xidho uu u leeyahay ayaa waxa uu leeyahay mawaaqiid zamaani ah iyo xilli go-an oo la xidho oon lagana horraysiin karin lagana dembaysiin karin marka mawaaqiidda zamaanigu waata rabbi ku tilmaamay alxaju ashhurun macluumaat waa shawaal iyo dulqacda iyo tobanka dilxijo ugu horeeya intaas ayaa la yidhaahdaa ashhuru lxaji oo dhexdooda ruuxu cumradii iyo xajkii uu xidhan karaa alxaju ashhuru macluumaatun faman farada fiihinna alxaja falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji waxaa kaloo ku sugan aayaadka bacdu sifaati almunaafiqiin munaafiqa tilmaamaha lagu yaqaano wax ka mid ah wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati addunya wayushhidu allaha calaa maa fii qalbi wa huwa aladdu lkhisaam allah wuxuu tilmaamay dadka inay ka mid yihiin waa munaafiqiintii kuwa hadalkoodu ku cajabinayo oo hadal macaanida iyo aftahamadooda aad aad iyo aad ula dhacayso dhaarna ku maraya afkooda iyo uurkooda waxa ku jiraa inuu iswaafaqsan yaho runtooda ay tahay laakiin xaqiiqo ahaan hadalka macaan iyo foolxumada ay falayaan waa kala fog tahay oo ha hadal macaanaadaan laakiin ficilkoodu arlada waa fasahaadinaya waidaa tawallaa sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarsa wannasl wallahu laa yuxibu alfasaad kadib alla wuxuu tilmaamay sifaat almu'min tilmaamaha mu'minku uu leeyahay munaafiqa uu kaga soocan yahay wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaa'a mardaati illaah wallahu ra'uufun bilcibaad oo munaafiqu halka uu naftiisa shaydaan ka iibinayo naar iyo cadaabna uu mudanayo mu'minku naftiisa alluu ka iibinayaa waxaanu taa beddelkeeda ku doorsanayaa oo beddel qaadanayaa ridaha rabbi inuu helo oo jannada uu galo waxaa kaloo aayaadka ku sugan wujuubu alcamali bijamiici sharaa'ic alislaam wa cadami tajzi'at addiin wa cadami tajzi'a inay waajib tahay sharaa'icda islaamka dhammaanteed in lagu dhaqmoo la wada qaato oon waxba laga tegin in laakiin la kala qaybqaybiyo oo badhna la rumeeyo badhna la beeniyaa wax bannaan inaanay ahayn sifaadkii ahlu kitaabka lagu caayeyna inay tahay yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafatan walaa tattabicuu khutuwaati shaytaan waxaa kaloo aayaadka ku sugan al-ictibaaru bixaali bani israa'iil in lagu waantoobo wax lagu qaato axwaashii reer banu israa'iil ay soo mareen waayo asaciidu man wucida bigayrih sal banii israa'iila kam aataynaahum min aayatin bayinah waman yubaddil nicmat allahi min bacdi maa jaa'athu fa ina allaha shadiidu alciqaab ilaahay waxa uu tilmaamay nimankaas reer bani israa'iil aayaad fara badan iyo mucjizaad in lagu karaameeyey laakiin nicmadii alleh gaalnimo iyo diin la-aan inay ku doorsadeen oo alle aanay ku mahadin diintana aanay ku toosnaan waxaa kaloo aayaadka ku sugan xaqiiqatu lkaafiriina wa sumuwu lmuttaqiina fowqahum xaqiiqada iyo dhabta gaalada in xaqiiqadooda dhabti ay tahay hankoodu adduunyada liidata inaanu dhaafsanayn oo taa ay ku dagmeen oo ay ku lugu-an yihiin zuyina liladiina kafaruu alxayaatu addunya wayaskharuuna min aladiina aamanuu laakiin alla wuxuu tilmaamay kuwa mutaqiintii inay ka sarreeyaan qiyaamaha waaladiina itaqow fowqahum yowma alqiyaamah wallahu yarsuqu man yashaau bigayri xisaab waxaa kaloo aayaadka ku sugan xaajatu nnaasi ila arusul wa taxamuluhum maca atbaacihim alba'saa'a waaddaraa dadka iyo umamku baahiday u qabaan rususha loo soo diray iyo marnaba inaanay ka maarmayn iyo rusushu iyagoo atbaacdii rumaysay la jooga siday ugu dulqaateen mixanka iyo masaa'ibka soo maray kaana annaasu ummatan waaxida fabacasa allahu annabiyiina mubashiriina wa mundiriina wa anzala macahum alkitaaba bilxaq liyaxkuma bayna annaasi fiima ikhtalafuu fiih allah wuxuu ku tilmaamay aayaddaas in towxiidku uu yahay asal soo jireena laakiin gaalnimada iyo shirkigu uu yahay waxaa ku soo kordhay dadka ee ku soo cusboonaaday ee ku soo darriyey gaalnimadiiyo shirkigu asal ma aha waa shay daari oo cusub oo ku soo darriyey dadkoo bannaanka kaga yimid oo ku soo cusboonaaday laakiin tawxiidka ummadaha asal u ahaa ibnu cabbaas waxa uu yidhi sida ibnu kathiir uu ka soo warinayo kaana bayna aadama wa nuuxin cashratu quruunin kulluhum cala alislaam nebi aadam oo kaynu ka tafiirannahay aa aabbaheen aadam calayhi salaam iyo nebi nuux waxa u dhexeeyey buu yidhi toban qarni yacni kun sannadood oo dhammaantood quruuntaasi islaamki iyo tawxiidka ay ku toosnaayeen laakiin qoomkii nebi nuux loo diray ayaa shirkigii iyo gaalnimadii ugu horraysay dhexdooda ka dhacday markaasaa ambiyada loo diray dadka iyadoo nebi nuux ugu horreeyey si uu shirkiga uga waaniyo tawxiidkana ugu baaqo waa halka alla uu leeyahy kaana annaasu ummatan waaxida ay cala tawxiid dadku tawxiid iyo islaamnimay ku midaysnaayeen oo umma waaxiday ahaayeen dabeed markay iskhilaafeen ee badhkood gaaloobeen ayaa fabacata allaahu nabiyiina mubashiriina wa mundiriin waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay dulqaadka ambiyadu dhibaatooyinka iyo mixanka ay u dulqaadanayaan iyagiyo atbaacdoodu si laynoo dareensiiye innakana inaan aayarun jannada dalaq layska odhanaynoon la gelayne mixan iyo qodax badan inay ka sokayso oo sabir u baahan am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa ya'tikum mathalu aladiina khalow min qablikum masathum alba'saa'u waaldaraa'u wazulziluu xataa yaquula alrasuulu waladiina aamanuu macah mataa nasru llaahi alaa ina nasra allahi qariib kadib alla wuxuu tilmaamay maahiyatu lmaali almasruuf wa jihaatu sarf xaqiiqada iyo xaalka xoolaha la bixinayo iyo halka lagu bixinayo ama masrafka waa jihada lagu bixinayo iyo waxa la bixinayaa waxa uu yahay yas'aluunaka maada yunfiquun qul maa anfaqtum min khayri falilwaalidayni walaqrabiina walyataama walmasaakiin wabni sabiili wamaa tafcaluu min khayri faina allaha bihi caliim allah waxa uu ihi subxaanah waqtuluuhum laaya gaalada xaysu taqiftumuuhum meel alla meeshaa ka heshaan ku laaya wa akhrijuuhum ka bixiya gaalada min xaysu akhrajuukum meeshay idinka bixiyeen idinkaba siday maka iyo xaramka idinka bixiyeen uga bixiya waana laga bixiya caam alfatxi waalfitnatu fitnada oo gaalnimada iyo shirkiga ah ayaa ashaddu ka daran min alqatli dilka aada xaramka ama bilaha xurmada le dhexdooda aada dilaysaan oo markay muslimiintu dhibsadeen xadgudubka xurmada wakhtiga iyo goobta ayaa la leeyahay gaalnimada ayaa ka daran dilka aada wakhtigan dilaysaan ama goobtan ku dilaysaan inaad dishaanna waxa keenay iyagu dilka idinku bilaabayaan oo waa jazaan wifaaqan laakiin idinku kuma bilaabaysaan oo xurmada xaramku leeyahay idinku kuma xadgudbaysaan laakiin iyagu markay ku xadgudbaan baa idinkuna yacni intay ku xadgudbeen in leeg ay idiin bannaan tahay inaad ku xadgudubtaan oo laysaan wahaakadaa wakhtiyada iyo bilaha xurmada leh idinku xurmadooda ku xadgudbi maysaan iyaguse hadday ku soo xadgudbaan dee loo seexan maayo waa layska dhicin dembigana iyagaa leh ee muslimiintu ma leh mar haddii lagu bilaaboy jawaab tahay toodu allah waxau idhi walaa tuqaatiluuhum ha kula dagaalamina gaalada cinda almasjidi masaajidka agtiisa masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa masaajidka xurmada leh agtiisa ha kula dagaalamina gaalada waxaa looga jeedaa masjidulxaraam xuduudda xaramka ilan masjidku waa kooban yahay xuduudda xaramkuna waa ka ballaadhan yahay marka masjidulxaraamka waxaa looga jeedaa xuduudda xaramka oo dhan dhexdeeda ha kula dagaalamina gaalada xataa yuqaatiluukum ilaa iyagu ay idinkula dagaalamaan fiihi masjidulxaraamka oo iyagu xurmada ay ku soo xadgudbaan fa in qaataluukum hadday idinkula dagaalamaan masjidulxaraamka agtiisa faqtuluuhum idinkuna laaya kadaalika sidaasoo kale ayuu ahaaday ay alqatlu waalikhraaj yacnii layntaa aada laynaysaan iyo bixintaa aada bixinaysaan oo kale ayuunbuu ahaaday jazaau lkaafiriina kuwa gaaladaa abaalkay muteen waa kaa aad mariseen oo inaad laysaan oo bixisaan ah fa in intahow hadday ka reebtoomaan oo gaalnimada ka hadhaan fa inna allaha alla ghafuurun waa mid dembi dhaafis badan oo waxay hore u galeen iyo gaalnimadii ka dhaafaya raxiimun oo addoommadiisa u naxariis badan oo kol hadday islaamaan rabbi waa u naxariisanayaa wixii horena waa ka dhaafayaa allah waxau yidhi waqaatiluuhum la dagaalama gaalada xataa laa takuuna ay xataa laa taxsula ilaa aanay xasilin oonay dhicin fitnatun fitnaba oo gaalnimo iyo shirki ah oo kaanadani waa kaanadii taamada ahaydoo ficil laasima ayuunbaa laga macnayn oo khabar uma baahna marfuucay ku kaaftoomaysaa marka waqaatiluuhum la dagaalama gaalada xataa laa takuuna fitnatun ay xataa laa tuujada fitna ilaa aan fitnaba la helin ama fitnaba aanay dhicin oo gaalnimo iyo shirki waxa weeyaan uu dhammaado oo la waayo oo wayakuuna addiinu diinkuna uu ka ahaanayo lilaah ilaahay mid u sugnaado rabbi u badhax tiran oon cid kale la wadaagin waa taacad iyo cibaadaadka waxay aayaddu tilmaamaysaa ghaayada jihaadku sida uu dheeriyay aan ugu dhoweyn oo wax daa'ima uu yaho marnaba aan la joojinayn aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama marka inta gaalnimo iyo shirki jiro jihaadna waa jiraa oo waa baaqi allah waxau idhi fa in intahaw hadday ka reebtoomaan oo gaalnimadu gaalnimo yacni gaaladu ay gaalnimadooda ka hadhaan oo ka soo noqdaan falaa cudwaana wax xadgudub iyo dagaal ma ahaanin ilaa cala aldaalimiina kuwa daalimiinta ah korkooda mooye oo kol hadday toobad keenaan oo islaamnimada u soo noqdaan dee la dili maayo lalana dagaalami maayo qof daalim oo isagu dilka iyo dagaalnimada dagaalka bilowda mooyaane alla waxa uu idhi ashahru alxaraamu bishii xurmada lahayd bishahri alxaraami ay muqaabalun bishahri alxaraam waxaa lala qaabilayaa bisha xurmada leh ama waintihaaku shahri alxaraam calaa xadfi mudaaf mudaaf usoo qadar bisha xurmada leh xadgudubkeeda meel lagaga dhacaa xaasilun wuxuu ku xasilayaa ama uu ku dhacayaa bishahri alxaraami biintihaaki shahri alxaraam bisha xurmada leh oo lagu xadgudbo ayay ku imanaysaa bil xurmo leh in lagu xadgudbaa marka jalaaleynku wuxuu odhanayaa muqaabalun waa calaa jihati almuqaabala marka muraadku waxa weeye asal ahaan xurmada bilaha xurmada leh ay leeyihiin waa baaqi oo lama nasikhin laakiin macnaha in bil xurmale lagu soo xadgudbo waxaa bannaynayaa in iyagu gaaladu xadgudubka ay bilaabaan markaa bil xurmo lahayd oo ashhurul xurumkii ka mid ah dulqacdo iyo dulxijo iyo muxaram iyo rajab afartaa bilood baa la yidhaha ashhurul xurum minhaa arbacatun xurum marka bilaha xurmada leh oo lagu xadgudbaa dee bil xurmaloo lagu xadgudbay leedahay macnaha waa la kala goosanayaa ama waa la ysugu badayaa oo dee hadday kusoo xadgudbaan iyana waa lagu xadgudbayaa dembiga xadgudubkana iyagaa leh ee muslimiintu ma laha ashahru alxaraamu ay intihaaku shahri alxaraam bisha xurmada leh oo xurmadeeda meel lagaga dhacaa xaasilun wuxuu ku xasilayaa ama uu ku sugnaanayaa bishahri alxaraami ay biintihaaki shahri alxaraami bishii xurmada lahayd oo meel lagaga dhaco xurmadeedii oo bil xurmale oo lagu xadgudbaa waxay leedahay bil xurmale oo lagu xadgudbo macnuhu waxa weeyaan uun hadday ku soo xadgudbaan ashhurul xurumkii idinkuna intaa ay xadgudbeen in leeg waa ku xadgudbaysaanoo waa iska celinaysaanoo odhan maysaan waa shahrulxaraamkii oo gacmaha laaban maysaan waalxurumaatu waxyaabihii xurmada lahaa beledan kaana aw zamana ama goob ha noqdo sida dee xaramkii maka ama xilli iyo wakhti ha noqdo sida bilaha ashhurulxurumka waayo xurmada makaan iyo meelina way yeelataa sida xaramka wakhti iyo zamaanna wuu yeeshaa sida bilahan marka waxyaabihii xurmada lahaa wakhti iyo goobba qisaasun waa kuwo laysu qisaasayo oo macnaha la kala goosanayo oo bil xurmo leh ama meel xurmo leh inta ay kaga soo xadgudbaan gaaladu in leeg baa lagaga xadgudbayaa oo lagu samaynayaa marka qisaastu waa wax isu dhigmo oo la kala goosanayo si siman waalxurumaatu qisaasun waxyaabihii xurmada lahaa hadday goobaha yihiin iyo hadday wakhtiyada yihiinba qisaasun waa kuwo la kala goosanayo oo waxa weeyaan laysu qisaasayo faman ictadaa waayo qisaastu waa shay si isku mida loo kala goosanayo oo naftii nafdisha in loo dilo gacan haddii la gooyo loo gooyo waa kala goosasho siman macna alqisaas faman haddaba ruuxa ictadaa ku soo xadgudba calaykum korkiinna faactaduu idinkuna ku xadgudba calayhi korkiisa bimidli maa shay oo kale ama shay mid lamida ugu xadgudba ictadaa uu ku soo xadgudba calaykum korkiinna yacni kii idinka idinku soo xadgudba intuu idinku soo xadgudbay in leeg ku xadgudba laakiin qadarkuu idinku sameeyey ha dhaafinina faman ictadaa ruuxa ku soo xadgudba calaykum korkiinna factaduu calayhi idinkuna ku xadgudba bimidli maa kii oo kale ictadaa calaykum uu idinku xadgudbay inta uu idinku xadgudbay in lamida idinna ku xadgudba kan dambe maaha xadgudub ee waa mujaasaad laga abaalmariyey wuxuu sameeyey laakiin waxaa isna xadgudub loogu tilmaamay min baabi almuqaabala waa xagga mushaakaladaiyo isku mid ahaanta maadaama ficilkii isku mid yahay unbaa sida ka horoo kale ictidaa lagu tilmaamay laakiin ictidaaga rasmigii waa ka hore kani waa jawaab celin wattaqullaah ilaahay ka baqa oo macnaha qadarka laydinku sameeyey ha ka saayidin oo ha dhaafinina waclamuu ka waclamuu waxaanad ogaataan ana allaha in alle maca almuttaqiina kuwa alla ka baqa uu la jirkooda ahaaday ay binasri wa ta'yiid wa anfiquu bixiya fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa iyo jihaadka xoolaha ku bixiya oo walaa tulquu ha ku ridinoo ha ku tuurina biaydiikum ay anfusakum nafihiinna ha ku tuurina ila tahlukati halaag ha ku tuurina oo gacmaha inta badan waxaa laga cabbiraa iyadoo loo jeedo jidhka oo dhan oo bimaa kasabad aydiikum marka la leeyahay maaha uun gacmuhu waxay galeen baa laydinka goynayaa wax allo xubintaa doonta ku samee abaalkeeda waa he waad helaysaa haddaan lagaa dhaafin laakiin gacmaha waxaa loo cabbiraa waa xubnaha ugu badan ee acmaasha lagu kasbado ama wax lagu sameeyo jawaarixdii kalena waa la mid marka iminka gacmihiinna ha ku tuurina waa bimacnaa anfusakum oo waa min tacbiiri iljuzi wa iraadati alkulli qayb jidhka ka mid a la cabbiray kulli baana loo wada jeedaa walaa tulquu ha ku tuurina biaydiikum ay anfusakum ba'duna waa sila ama tawkiid waayo ficilka alqaa mafcuulka toos buu gaadhayaa waa sida uma baahna walaa tulquu biaydiikum ay anfusakum nafihiinna ha ku tuurina ila tahlukati halaagga xaggiisa ha ku tuurina oo axsinuu samafala waayo ina allaha alla yuxibu waa jecelya almuxsiniina kuwa samafala ilaahay tabaaraka wa tacaala waa jecelyi tahlukadan waxaa fasiraya xadiidka sunanka ku sugan xadiidu abi ayuubin alansaari waxa uu ku jiray jeyshkii waxa weeyaan ku duula ee ruum loo diray qustantiniya magaalada la yidhaahdo halkaasaanu ku dhintay abu ayuub isagoo weyn markaa jeyshkii mucaawiya uu diray iyadoo yasiid ibnu mucaawiya uu hogaaminayo ayuu la socday marka iyagoo colkii ishor fadhiya ayaa nin muslimiinta ka midii ku cararay xaggii gaalada oo seef la dhex qaaday markaasay dadkii yidhaahdeen alqaa binafsihi ila tahluka intay aayaddan akhriyeen walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ay yidhaahdeen naftiisii waa halaagay abu ayuubin alansaari baa waxa uu yidhi aayaddan waxaad ku fasiraysaan macnaheedii iyo muraadkeedii waxaan ahayn annakay nagu soo degtay haddaannu ansaar nahay waxa uu yidhi markii muslimiintu ay guulaysteen ee gaalada ay ka libin heleen islaamkuna taageerayaal iyo atbaac fara badan uu helay ayaa haddaannu ansaar nahay aanu gaar annaku u wada faqnoonu u shiroo aanu nidhi war xoolaheennii waa inaga dayacmeen beeraheennii waa inaga baaba'een haddaynu mar haddii muslimiintii guulaysatoo cudud iyo ciidanna ay heleen bal ka warrama bay isku yidhaahdeen nimanka ansaareed haddaynu jihaadkii intaynu ka yar hadhno beeraheenniiyo baylahdeenni aynu wixii ka xumaaday soo hagaajinno bal ka warrama markaasay soo degtay walaa tulquu biay wa anfiquu fii sabiili illaah walaa tulquu biaydiikum ila tahluka marka waxa uu idhi tahlukadu waxay ahayd baqaa'unaa fii amwaalina wa cadamu khuruujina liljihaad wa cadamu alinfaaq inaannu xoolahayaga iyo baylahdayada ku baaqi noqonno oo jihaadka aannu ka hadhno oo aanaan jihaadka wax ku bixin taasay ahayd halaagga la yidhi nafihiinna ha ku tuurina marka macna tahluka in jihaadka laga hadhaa halaag lagu tilmaamay waayo cadowgaa xoogsanaya xoogaysanaya dee halaag baana ka dhalanaya iyo muslimiinta in la gumaado alinfaaqu fii sabiili illaahna haddii aan jihaadka wax lagu bixin iyadana dee halaag ayaa ka dhalanaya ixsaan baa la ys amray waa ixsaanu cibaadati alkhaaliq wa ixsaanu mucaamalati alkhalqi ilaahay cibaadadiisana waa in la hagaajiyo oo ikhlaas iyo mutaabaca lala yimaado dadla dhaqanka iyo mucaamalada dadkana waa in la hagaajiyo oo af iyo addinba wanaag lagula dhaqmo kaasaa ixsaan la ydhaah allah waxau ihi wa atimuu dhammaystira alxaja xajka iyo walcumrata cumradaba lilaah ay liajli illaah ilaahay dartii u taam yeeloo u dhammaystira waxaa la yidhaha xajki iyo cumradu xataa hadday qofka sunno u yihiin oo waajibkii ka dhacay gudagalka uu gudogalee uu xidho ayuu ku waajibayaanoo mar hadduu xidho ma furi karee waajib waxa ku ah inuu dhammaystiro mar hadduu gudagalo oo sunnanimadu waa markuu bannaanka ka joogo kolse haddaad xidhato ikhtiyaar ma lihida xajkii iyo cumradii waa inaad taam yeesho waatimuu dhammaystira alxaja xajka iyo walcumrata cumradaba lilaahi ay liajli illaah ilaahay dartii u dhammaystira fa in uxsirtum haddii laydinka hor joogsado laydinka manciyo dhammaystirkii xajka iyo cumrada oo cadow iyo col idinka hor joogsado sidii nebigaba xudaybiye ay mushrikiintii quraysheed ugu hor joogsadeen caam alxudaybiya ama cudur iyo bukaanba idinka reebo oo aad dhammaystiri kari weydaan wax idinka manciyeyba col iyo cudurba haddii laydinka manciyo dhammaystirka xajka iyo cumrada oo dhammaystiri kari weydaan oo fa xalaltum baa meesha ku qadaran dee marka aad xalaalowdaan oo doonaysaan inaad taxallultaan fama staysara maxaad ku xalaaloobaysaan fama staysara ey fa calaykum korkiinna waxaa ahaaday mastaysara wixii fududaada huwa maaga oo min alhadyi hadyiga ah hadyi waxaa la yidhaha maa yuhdaa ila alxaram oo waa xoolaha loo kaxeeya xaramka si loogu soo qalo ayaa hadyi la yidhaha bimacna almuhdaa iley ka loo hadiyeynaye loo kaxaynayo xagga xaramka marka korkiinna waxaa ahaaday wixii fududaadee hadyi ah waa xoolihii xaramka in lagu qalo loogu talagalaye inaa waxa weeyaan dee qashaan oo halkaa ku gowracdaan halkaa laydinku hor joogsaday dabadeed halkaa dee aad ku xalaalowdaan oo timihiinna xiirataan oo hadyigiinna qashaan oo dharkiinnii xidhataan oo sidii qof camalkii dhammaystoo kale aad ka taxallushaan oo ka xalaalowdaan ixraamkii ah idin xidhnaa walaa taxliqu ha xiirina ru'uusakum ay shacara ru'uusikum madaxa laftiisa dee la xiiri maayee madaxyadiinna timaha ku yaalla ha xiirina xataa yabluqa ilaa uu ka gaadhayo alhadyu hadyiga oo xoolihii xaramka lagu qalayay ihi maxillahu ay makaana xillihi meeshuu ku xalaaloobayo xaramka ah ama maxillahu ay zamana xillihi xilliguu xalaaloobaya intuu ka gaadhayo oo maalinta tobnaad ee yowmu naxriga laydhaa ama yowmu alxaji alakbar ah yacnii timihii ha iska xiirina ilaa hadyigu uu gaadho goobtuu ku xalaaloobayo xaramka lagu qalayo ah iyo wakhtiguu xalaaloobayo dee maalinta tobnaad ah markaas ayaad xiiran kartaa oo dharka beddelan kartaa oo aad xalaaloobaysaa faman kaana minkum mariida faman qofka kaana ahaaday huwa manku minkum xaalu idinka idinka mid yahe mariida mid buka aw bihi ama uu ku sugnaaday isaga adaa dhibaato oo min ra'sihi xagga madaxiisa dhibaata ay kaga sugnaatay oo madaxu uu xanuunayo ama dulin iyo injir iyo wax lamidii uu ku dhasho uu dhibayo ka sidaasi ku dhacdo oo fa xalaqa u soo qadar dee dabeed xiirta ilaan haddaanu xiiran fidyaba lagama rabo isku furtee yacnii ka buka ama madaxa dhibaata kaga sugan tahay ee fa xalaqa dhibaatadaa iyo cudurdaarkaa dartii u xiirta isagoo muxrim ah ile muxrimku inuu xiirto waa ka xaaraane laakiin cudurdaarkaa dartii u xiirta hee fa fidyatun ay fa calayhi fidyatun ila waa inuu ka kafaaro gutee fa calayhi kaa korkiisa waxaa ahaaday madaxa xiirtay fidyatun furasho ayaa korkiisa ah oo waajib ku ah furashadaa uu isku furanayo oo min siyaamin soom ah inuu saddex maalmood soomo aw sadaqatin ama sadaqo u bixiyo ah lix miskiin inuu quudiyo oo mid walba nisfu saac ama galaan badhkii waa laba mude uu helayo waa kiilo iyo laba boqoloo giraam qadarkiisu aw nusukin ama gowrac oo neef adhi ah inuu qalo ah waxaa la yidhi fidyadani waa cala takyiiri laa cala tartiib waa mukhayara muratab ma aha oo shardi maaha siday u kala horreeyaan ee saddexda waxaad khiyaar u leedahay kaa doonto inaad samayso ayaa fidyadaadu ku ansaxaysaa inaad saddex maalmood soonto ama lix miskiin aad quudiso ama neef adhiga aad qasho ka addoonto marka waxaa la yidhaha fidyadu waa cala takhyiiri laa cala tartiibi fidyadan fidyat ladaa la yidhaah waxaana culimmadu haleeshiiyeen fidyat ladaa irtikaabu maxduuraat alixraam oo dhan waxyaabihii qofka muxrimka ah ka xaaraansanaa hadduu sameeyo sida inuu timihii xiirto ciddiyihii iska gooyo dharka uu iska bedelo cadar iyo wax udgoon uu waxa weeyaan ismariyo iyo waxyaabihii la midka ahaa yacni wax uun ka mida maxduuraat lixraam ilain ixraamku qofka waxyaabuu ka xarimayaa ilaa inta camalkaa uu dhammaysanayo marka waxaa la haleeshiinayaa qofka maxduuraatulixraamkii wax ka mida ku dhacay wuxuu isku furanayaa saddexdaa midkood kii uu sameeyaba fa idaa aamintum markaad aamin noqotaan ee col iyo cabsi ka nabad gashaan faman ruuxa tamataca ku raaxaysta huwa isagu bilcumrati cumradii ku raaxaysta ila alxaji ilaa xajka laga gaadhayo famastaysara fa calayhi kaa korkiisa waxa ah mastaysara wixii fududaaday huwa maaga oo min alhadyi hadyiga la gowracayo iyo xoolaha xaramka lagu qalaya ah faman lam yajid faman ruuxa lam yajid aan helin hadyigii ama wuxuu qalaba oo u waayeyba ama lacagtiiba ma hayo ma awoodo maxaa beddel ka ah fa siyaamu halaatati ayaam ay fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu halaatati ayaam maalmo saddexa soomkood ayaa korkiisa ah oo filxaji maalmaha xajka dhexdooda u soomo maaha bacda alxaj waa maalmaha iyo wakhtigaa xajka dhexdiisa u soomo iyo wa sabcatin waxaa kaloo korkooda saaran dadka sidaa yeela wa sabcatin ay wa siyaamu sabcatin iyo toddoba soomkood toddoba cishoo kale inay soomaan idaa rajactum waa markaad u noqotaan reerihiinni iyo guryihiinnii yacnii qofkii mutamatica ahaa oo mutamatica waxaa la yidhaha qofka ashhurulxaj bilihii xajka intuu cumro xidhay acmaashii cumrada markuu dhammaystayna ka xalaaloobay oo ku tamatuco ku raaxaystay wixii dee ixraamka cumradu uu ka xarimay oo dee wax alla wixii maxduuraatul ixraamka ilan kor hadduu camalkii dhammaystuu ka xalaaloobay dharkiisii buu xidhanayaa oo cadarkiisii iyo udgoonkiisii oo ooridiisii buu la mucaamaloonayaa tamatucu waa kaas marka waa qofka intuu ashhurulxaj ashhurulxaji intuu cumradii xidhay uu dhammaystay iska xalaaloobay ilaa inta laga gaadhayo maalinta sideedaad ee yowmu tarwiyaha la yidhaahdo dabeed maalintaana xajka xidhanaya dadka xujaajta ah dhinac ka raacaya kaa weeyaan mutamaticu kaa waxa saaran inuu maalinta tobnaad iyo ayaamu tashriiqa midkii u suuro galaba inuu neef adhiya qalo oo uu gowraco oo hadyi ah mar hadduu mutamatic ahaa qaarinkuna waa la mide qofka mufridkaa uun baan hadyi laga rabinay haddii uu wuxuu qalo waayo ama awoodi kari waayo toban cisho inuu soomaa ku waajibaya mutamatica oo tobanka cisho waa maxay saddex maalmood xajka dhexdiisuu ku soomayaa waxaana fiican bay culimmadu yidhaahdeen bayna alixraamayn labada ixraam ee cumradii xajka inta u dhaxaysa waaba saddex cisho waayo dee maalintii tobnaad ee ciiddana inuu soomaa waa mamnuuc carafana soomi maayo dee waxa weeyaan waxba la taagan yahay dee carafa ayaamu tashriiqa in la soomana khilaaf baa ku jira markaa waxa fiican labada ixraam inta u dhaxaysa oo dilxijo bilowgeeda inta tarwiyada ka horraysaba saddexda maalmood inuu iska sii soomo filxaji waa taa waa maalmihii xajka dhexdooda inuu saddex maalmood ku soomo toddoba cishana marka uu gurigiisii ku laabto ee waddankiisii uu ku noqdo inuu toddoba cishana soomo waa toban dhammaystiran tan culimmadu waxay yidhaahdeen waa cala tartiibi laa cala takhyiir oo waa muratab ee mukhayar ma aha macnaha siday u kala horraysay u waajib tahay ee khiyaar qofku uma le tuu doono inuu sameeyo oo isagoo hadyi helaya soomi maayo hadduu hadyiga waayo uunbuu soomayaa saasaa muratab looga jeedaa waa kala horreeyaa tilka taasi baa la widhi casharatun waa toban tobanka oo kaamilatun dhammaystiran oon waxba ka dhinnayn waa ta'kiiduun daalika xukumkaas oo ah qofka mutamaticii hadiga inuu qalo hadduu waayana u soomo liman mid buu u sugnaaday kaasoo lam yakun aanu ahaa nin ahluhu ehelkiisu xaadirilmasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh kuwa jooga reerkiisu aanu ahayn macnaha hadyiga ama soomka cidda laga doonayaa maaha ree maka iyo dadka xaramka degaanka u ah ee waa dadka aafaaqiyiinta ah ee bannaanka maka ka yimaada ayaa xukumkan iska leh laakiin ninka makiga ah hadduu tamatuco iyo haddaanu tamatucin toona isaga hadyi iyo soon midna laguma leh wattaqullaah ilaahay ka baqa oo xuduudiya axkaamta dhowroo ilaaliya oo waclamuu ogaada ana allaha in alle shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu daran yahay alle inuu yahay subxaanahu wa tacaala alxaju ay waqtulxaji xajka waqtigiisu ashhurun bila weeyi bilaha oo macluumaatun la yaqaano oo iyaga dhexdoodun la xidhan karo oo wakhti kale aan la xidhan karin waa shawaal iyo dulqacda iyo tobanka dilxijo ugu horreeye faman ruuxa farada faral yeela fiihinna bilaha xajka dhexdooda alxaja xajka faral yeela ay calaa nafsihi bilixraam sida suyuudi uu tilmaamayo yacnii naftiisii ku faral yeela xajka ay bilixraami inuu xidhay ilan markuu xidho ayaa uu waajib ku noqonaya inuu dhammaystire kaa markaa bilaha xajka naftiisa xaj ku faral yeelay falaa rafatha galmo iyo jimaac ma jiro oo ma ahaanin walaa fusuuqa faasiq faasiqnimo iyo daacad kabax iyo dembina ma ahaanin walaa jidaala dood iyo muranna ma ahaanin ay filxaji xajka dhexdiisa dood iyo dembi iyo galmo dumar midna ma ahaanin oo waa mamnuuc halkan waa nafyi laakiin waxaa la yidhaahdaa waa khabariyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan ama waxaa la yidhaha waa nafyun yuraadu bihi nahyu waa nafyi nahyi looga jeedo oo culimmadu waxay yidhaahdaan wuruudu nahyi bisiiqati alkhabari ablagu min wuruudihi binnahyi sariix nahyigu siiqo khabar inuu ku soo arooro sidan oo kale ayaa ka xeel dheer nahyi cad oo falaa yarfud inuu ku soo arooro sidanaa ka xeel dheer waayo waxay tilmaamaysaa falaa rafatha waxaa laga dhigay wax mustaxiil oo inuu dhacaba aanay suurtagal ahayn marka waa ka xeel dheer iyo ha samayn lamaba samayn karaa ka xeel dheer macnuhuna wuxuu u dhacayaa falaa rafatha ay falaa yarfud yaanu haweenkii u tegin walaa fusuuqa ay walaa yafsuq yaanu faasiqnimo falin oo dembi iyo xaaraan ku dhicin walaa jidaala ay walaa yujaadil yaanu doodin oo muran madhalaysa xajka dhexdiisii aanu ku samaynin filxaji xajka dhexdiisa oo rafadka waxa soo gelaya galmo iyo wixii hordhac u ahaa iyo hadalka firaashka iyo gogasha lagaga waramo ee ninkiiyo xaaskiisa dhex mara hadal jimaac iyo jimaacba waa ku dhacayaa fusuuqana maxduuraadkii iyo muxaramaadkii qofka loo diiday oo dhan inuu ka dheeraado jidaalkana murankii aan xaq ahayn ee baatilka ahaa ee aan wax nafci iyo dheefi aanay ku jirin ayaa lagu xarimayaa oo loo jeedaa allah waxau ihi wamaa tafcalu waxaad samaysaan oo min khayrin khayr ah yaclamuhu allaahu ilaahay waa og yahay hadduu og yahayna waa idinka abaalin watasawaduu sahay qaata waayo fa ina khayra azaadi sahay la qaato waxa ugu khayr badan attaqwa alla ka cabsiga wattaquuni anigoo keliya iga baqa alawliyaa ulil albaabi dadka caqliga fayow u saaxiibka ahow sabab nusuulka aayaddani waxa ayd xadiidka ibnu cabbaas uu warinayo bukhaarina uu soo saaray kaana ahlulyamani yaxujuuna walaa yatasawaduuna wayaquuluuna naxnu mutawakkiluun nimanka reer yamaneed caado waxau ahayd inay yidhahdaan waa xajaynaa sahay qaadan mayno allaanu tala saarannay maka markay tagaanna inay gacmaha hoos dhigtaan oo dadka ay dawarsadaan ama ay baryaan markaasay soo degtay watasawaduu fa ina khayra zaadi taqwa oo xajkiinna iyo cibaadadiinna u sahay qaata inaad wax su-aashaan dadka waxa idinka fiican inaad yacni sahaydiinna qaadataane sahayda aakhirana xasuusta oo sahayda adduunyo ta aakhirana haydin xasuusiso laysa calaykum korkiinna ma ahaanin baa la wili junaaxun dembi idinkama saara an tabtaguu fii an tabtaguu inaad doondoontaan oo raadsataan fadlaa deeq iyo risiq inaad raadsataan oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa aad ka raadsataan fa idaa afadtum markaad ka soo shubtaan ay anfusakum nafihiinna min carafaatin carafa markaad nafihiinna ka soo shubtaan ee ka soo gadoontaan ifaadada luqada carabiga waxaa loo adeegsadaa biyaha xoog loo shubayo ee faraha badan leh dee carafo ninkii istaagayna waa garanayaaye marka laga soo gadoomo sida daadkaa dadku u qulqulaa oo ay u sabaynayaan oo u soconayaan marka waa cibaaro xeel dheer in ifaado laga cabiray qulqulkooda iyo socodkooga allah waxau idhi fa idaa afadtum marka aad ka soo shubtaan ay anfusakum nafihiinna min carafaatin xagga carafa markaad ka soo shubtaan ee ka soo gadoontaan idinkoo maantoo dhan taagnaa fadkurullaaha ilaahay xusa cinda almashcari halkii cibaadada loo calaamadiye agteeda ku xusa alxaraami ee xurmada lahayd oo wadkuruuhu ilaahay xusa oo ha iloobina kamaa hadaakum liajli hidaayatii iyaakum hanoonintuu idin hanooniyey ee wanaaggaa iyo camalkaa uu idin waafajiyey darteed u xusa alleh oo kaafkaasi maanta tashbiih maahee waa bimacnaa laami tacliil maaduna waa masteriyo ficilkana master hidaaya ah baa laga keenayaa allah waxau ihi wa in kuntum intuna waa mukhafafo eh ey wa innahu wa ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay kuntum inaa ahaydeen min qablihi ay min qabli hidaayati illaah hanooninta alla idin hanooniyey horteed hore waxaad u ahaan jirteen damiirka waxaynu u celinay mastarka hadaakumta laga keenaye lamina adaalliina kuwa hallowsan oo lunsan baa ka mid ahaydeen aayaddanna waxay ku soo degtay sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayo ee bukhaari ku sugan ee cabdullahi ibnu cabbaas uu warinayo kaanat cukaadu wamajannatu wadulmajaaz aswaaqan fi ljaahiliya fataxaraja almuslimuuna an yatajiruu fi lmawsimi fanazalat hadihi alaaya suuqyada cukaad iyo majanna iyo dulmajaas la yidhaahdo waxay ahaayeen suuqyo wakhtigii jaahiliga ay carabtu ku ganacsan jirto oo wax ku kala iibsan jireen muslimiintii markaa waxay dhibsadeen xilligan xajka inay suuqyaday ku ganacsan jireen ganacsigoodii ka sii wataan markaasay soo degtay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum oo macnaheedu yahay xajka aad xajaysaan xaajadiinna adduunye haddaad raacisaanna way idiin bannaan tahay oo waa wax idiin furan oo waa xajun wa xaaja idinkoo xajaya danihiinnana qabsada oo ruuxu marka uu xajka tegayo inuu alaab ganacsi sii qaado oo dadka uu ka iibiyo iyo inuu alaab ganacsi ka soo qaado markuu soo noqonayo waddankiisa uu ku iibiyo oo cibaadadii iyo ganacsigii wada socdaan waa loo banneeye mamnuuc ma aha cinda almashcari alxaraam maalinta sagaalaad marka wuquufkii carafi uu dhammaadee carafo laga soo gadoomo waxaa loo soo anbabaxaa xagga musdelifo oo habeenkaa la baryayo mashcarulxaraamku markaa waxa weeye buur yar oo halkaa ku taallo oo agteeda imika laga dhisay masaajidka weyn ee musdelifo ku yaalla ee waxa weeyaan mashcarulxaraamku waa halkaas waana halkuu nebigu istaagay ee ilaahay uu ku xusaayey laakiin waxa uu idhi halkan ayaan istaagay ama rabbi aan ku xusayaa musdelifo oo dhanna waa wada mowqifo meeshuu doonuu qofku ilaahay kaga xusi karaa maaha un goobtaa uu istaagay siduu carafaba buurta yar agteeda isagoo istaagay uu yidhi wa carafatu kulluhaa mowqif xuduudda carafoo dhami waa wada mowqif ilaa halkaasi dadka wada qaadi mayse marka mashcarulxaraamku waa halkaa buurtaa yar ee halkaa ku taalle masaajidka agteeda laga dhisay amaba waa musdelifo oo dhan labadaba waa lagu fasiray humma afiiduu dabadeed ka soo shuba ay anfusakum nafihiinna min xaysu afaada annaasu ay anfusahum halka dadku nafahooda ka soo shubeen ee ay ka soo gadoomeen ka soo gadooma laba tafsiirba waa ku jiraa oo midi waa ka u maray jalaaludiin asuyuuti oo waa ka odhanaya humma afiiduu ay yaa quraysh qurayshay halkaa naftiinna ka soo shuba oo taa waxaa xoojinaysa xadiidka saxiixa ah ee tilmaamaya quraysh iyo dadkii la dhaqanka ahaa waxaa caado u ahayd inay yidhaahdaan annaku dadka waa ka duwannaho ahlulxaramkii baanu nahay oo xuduudda xaramka ka bixi maynee musdelifaannu istaagaynaa oo carafo tegi mayno waayo carafi waa xilliga ama dhulka xalaasha ee xaramka ka baxsan weeyaan carafa inta kale mashaacirta xajku xuduudda xaramkay ku wada jiraan carafo mooyaane markaa waxay odhan jireen annaku carafo tegi mayno oo xuduudda xaramka ka bixi mayne halkan musdelifaanu istaagaynaa dabadeed carabta inta kale iyo ummadaha kalena carafo ayay istaagi jireen marka aayaddani markii ay soo degtay humma afiidu min xaysu afaada annaas ayaa halkay dadku istaageen oo carafa iyaguna ay bilaabeen inay istaagaan oo halkaa ka soo gadoomaan halkaa naftiinna ka soo shubana waxaa ka dhalanaya dee marka hore istaaga ilaan halkaa waxaa ka soo gadooma qof markii hore taagnaa oo waaqif ahaa bicarafa tafsiirka kale wuxuu odhanayaa maaha min xaysu afaada annaas carafe waa musdelifa ileen tan marka quraysh lagu qaydo waa carafa marka iyaga waxaa loogu qaydayaa dee ummadaha kale horaa loo soo tilmaamay inay waxa weeyaan faidaa afadtu min carafaatin waa laga yimid oo musdelifaaba la joogaa laakiin kol haddii iyaga dhaqan ay u ahayd musdelifa inaanay dhaafin iyagaa lagu amray markaas uma afiidu min xaysu afaada annaas ey yaa quraysh waa ka jalaalaynka odhanaya tafsiirka labaadna waxa weeye in loo jeeda musdelifo oo markaa waa lijamiici innaas ilaan ummaddii oo dhanbi musdelifo oo wada imanaysa oo loo kala hadhi maayo oo markaa waa halkaa musdelifa nafihiinna ka soo shuba oo ka soo gadooma oo idinkoo xagga mino u soo socda maalinta tobnaad si aad jamratulcaqabana u tuurataan acmaashii kale waaweynaa ee xajkana u qabataan dawaafulifaadihii iyo sacyigii iyo xalqigii iyo naxrigii hadiga la gowracayay iyo camladii ugu badnaa waa maalinta la qabtay qofku uu xalaaloobayo taxallulkii iyo xalaalowgii weynaa humma afiiduu dabeed ka soo shuba ee anfusakum nafihiinna min xaysu afaada annaasu dadku halkay nafahooda ka soo shubeenoo ama musdelifo a markaa waa dadkoo dhane ama carafo a markaa quraysh baa loo jeedaa oo markii hore aan tegi jirin waistakfiru llaha ilaahayna dembi dhaaf weydiista waayo ina allaha alla kafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista fa idaa qadaytum markaa gudataan manaasikakum acmaashiinnii xajka markaa dhammaysataan fadkuru llaha ilaahay xusa ka dikrikum xuskiinnii oo kale aabbaa'akum aabbayaashiin aa xusi jirteen aw ashadda ama xus ka daran ka aabbayaashiin xusi jirteen dikraa xagga xuska ama mid ka daran xagga xuska iyo dikriga kii aabbayaashiin aa xusi jirteen oo ka weyn ilaahay xusa aayaddana saw nusuulkeedu wuxuu ahaa nimanka carbeed markay xajka iyo carafo ka yimaadaan caado waxa u ahayd inay halkaa musdelifo intay isugu yimaadaan mashcarulxaraamka wakhtigii jaahiliyadii hore inay aabbayaashood halkaa isugu faanaan oo nin walba aabbahay kanuu ahaa kanuu samayn jiray sidanuu ahaa halkaa inay isugu faanaan oo caqlixumadooda iyagoo imikuun cibaado iyo waxa weeyaan wuquuf ka yimid ayaa haddana faan aabbayaashooda ilan waa juhaale ay halkaa ku qabsan jireen marka tii baa la leeyahay waxaa ku beddeshaan xuska alleh fa min annaasi dadka waxaa ka mid a man duul baa ka mid a ama cid kaasoo yaquul oo odhanaya rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda nagu sii ay xasanatan wanaagga ama abaalkayaga adduunyada nagu sii walxaal buu kaasoo odhanayaa maa lahu anuu ugu sugnaanin fil aakhirati aakhiro dhexdeeda min khalaaqin wax nasiib ah oo adduunye mooye aakhiraba aanu danka lahay wa minhum dadkii waxaa ka mid a man mid baa ka mid a kaasoo yaquul oo odhanaya rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii fi dunyaa adduunyada dhexdeeda nagu sii xasanatan wanaag oo caafimaad iyo cuud iyo carruur iyo wanaag adduunye oo dhan wa fil aakhira aakhiro dhexdeedana allahayow nagu sii xasanatan wanaag oo janna ugu weyntahay wa qina allahayow naga badbaadi cadaaba annaari naarta cadaabkeeda allahayow naga badbaadi waxaa la yidhaha laa yuctafu shayu calaa nafsihi shayga isaga layskuma cadfee dee cadaabkiiyo naartu waa isku mid waxase laysugu waxaan ujeedaa laa yudaafu shayu ilaa nafsihi cadafkuna waa la mid eh shayga isaga laysuma tiiriyo layskumana cadfo isagoo shay keliya ah marka laakiin waxaa banneeye cadaab iyo naar iyagoo isku mid a in laysu idaafeeyo waxaa la yidhaahdaa nuzila mansilatu ikhtilaafi allafdi mansilata ikhtilaafi almacnaa ereyga kala duwan waa cadaab iyo annaar ayaa waxaa la dejiyey booskii ama meeshii macnaha kala duwan oo kale oo waxaa loola dhaqmay sidii wax macnahoodu kala duwan yahay kol haddii ereygoodu iyo xuruuftoodu kala duwan tahay saasaa laysugu idaafeeyey allah waxau idhi ulaa'ika kuwaasi markaa dee waxa wanaagsan kuwa adduunye iyo aakhira labadaba ilaahay weydiisanaya ulaa'ika kuwaasi baa allow yidhi ayil mawsuufuuna bimaa dukir kuwa lagu tilmaamay waxa lasoo sheegay ee tilmaama ah waa kuwa adduunye iyo aakhiraba u shaqaysanaya eh lahum waxa u sugnaaday nasiibun qayb baa u sugnaatay mimaa min ajli maa shay dartii baa qaybtu ugu sugnaatay kaasoo kasabo ay kasbadeen oo camalkii wanaagsanaa ay sameeyeen sababkiisa ajar iyo abaal wanaagsan bay ku heleen waa manta marka sababiyo yacni minta laga dhigo min ajli maa ama ulaa'ika kuwaasi lahum waxa u sugnaaday nasiibun qayb baa u sugnaaday oo mimaa kii xaggiisa ayaa qayba uga sugnaatay kaasoo kasabo ay kasbadeen oo camalladii wanaagsanaa ay sameeyeen ayaa qayb ajar iyo abaal wanaagsana ay ka heleen wallaahu allana sariicu lxisaabi xisaabtiisu waa miday deg deg badanto aanay habsaamin wadkuru llaaha ilaahay xusa fii ayaamin maalmo dhexdood xusa maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey oo waa ayaamu tashriiqi koob iyo tobanki iyo labiyo tobanki iyo saddex iyo tobankii faman ruuxa tacajala degdega fii yowmeyni laba maalmood dhexdood ruuxa ku degdega falaa isma dembi calayhi korkiisa ma saaro ma ahaanin waman ta'ahara ruuxa dib dhaca ee habeenka saddexaadna mine u hoydeen maalinta saddexaadna ramyigiiyo tuurashada u dib dhaca falaa isma kaana dembi calayhi korkiisa ma saaro oo waaba sidii fadliga badnayd liman itaqaa waa khabar mubtadihiisii maxduuf yahaye ay daalika alxukmu xukumkaa la soo sheegay oo dembi la-aanta ahi liman mid buu u sugnaaday kaasoo itaqaa allihiisa ka baqo oo dembiga ka dhowrsadoon ku dhicin dee haddii kale wuu dembaabayaa halkanna waxaa la tilmaamayaa waxaa la yidhaha tacajulka xajka oo ruuxa xaajiga ah waxa u bannaan inuu tacajulayo inuu ta'ahuro tacajulku waxa weeye maalinta labiyo tobnaad intaan cadeedu u dhicin intuu tuurto jamaraadka inuu iska ambabaxo xajkii halkaa kusoo gebagabeeyo waxa kaloo u bannaan maalinta habeenka saddex-iyo tobnaadna intuu baryo maalinta saddex-iyo tobnaadna intuu jamaraadkii soo tuurto bacda zawaalka markaa xajkiisa inuu soo gebagabeeyo markaa inuu saddex-iyo tobnaad ku dhammaystirto iyo saddex iyo tobankaba inuu iska daayo maalinta labiyo tobnaad uu soo gebagabeeyo labaduba waa u bannaantay midna kuma dembaabayo laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen maalinta labiyo tobnaad hadday cadeedu mina ugu dhacdo isagoo degan ma tacajuli karayo waa waajib inuu dib dhacuu saddex-iyo tobnaadka raaciyo waayo alla wuxuu yidhi faman tacajala fii yowmeyni fiiduna waa darfiyo laba maalmood dhexdood qofka ku degdegaa layidhi labadii maalmoodna way dhammaadeen kol haddii cadeedba ay dhacdo habeenkii saddex-iyo tobnaad baa soo galay marka kaasoo kale wuxuu noqonayaa bay culimmadu yidhaahdeen tacajala bacda yowmeyni laa fii yowmeyni laba maalmood dhexdood ma degdegine laba maalmood dabadood buu degdegay mana bannaana markaa kol haddii fii darfiyaa la yidhi gabalku waa inaanu maalintaa kuugu dhicin mina haddii kale waa ta'ahuraysaa wattaqullaaha alla ka baqo waclamuu ogaada annakum idinku ilayhi ay ila allahi ilaahay xaggiisa tuxsharuuna in laydiin soo kulminayo oo laydiin soo ururinayo wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man mid baa ka mida yucjibuka uu ku yaabgelinayo qowluu hadalkiisu fi lxayaati adunyaa nolosha adduunyo dhexdeeda uu kugu yaabgelinayo oo fasaaxada iyo hadalmacaanka aad la yaabayso yucطiika min طarafi lisaani xalaawatan wayaruuqu minka kamaa yaruuqu saclabu waa hadal macaanoo malaba uurkana balaaya uga buuxda wayushhidu allaha ilaahayna waxa uu markhaati gashanaya calaa maa fii qalbi waxa uurkiisa ku jiro oo weliya bila ayuu ku marayaa afkiisa iyo uurkiisu inay wada socdaan waana beentii oo waa munaafaq qowluhu fi lxayaati dunya waxaa loo yidhi aakhire ku cajab gelin maayo xaqiiqadiisaa muuqanaysa ama fi lxayaati dunya fii shu-uuni lxayaati dunyaa oo waa arrimaha adduunye markuu ka hadlayaad la yaabi aakhiro waxba kama yaqaanee wa min annaas dadkii waxaa ka mid a man mid baa ka mida yucjibuka uu ku yaabgelinayo ood la dhacayso waayo acjaba waxaa loo adeegsadaa icjaabka waxa wanaaggiisa lala dhacsan yahay cajiba oo hulaathiya yacjabuna waxaa loo adeegsadaa waxa xumihiisa lala yaaban yahay saasay u kala duwan yihiin cajiba iyo acjaba marka waxaa ka mid a man yucjibuka miduu ku yaabgelinayo ood la dhacayso qowluhu hadalkiisu uu ku yaabgelinayo wanaaggiisa iyo macaankiisu fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada dhexdeeda ayaa hadalkiisa macaan kugu yaabgelinayaa walxaal buu ku yaabgelinayaa yushhidu allaha ilaahayna uu u markhaati gashanaya calaa maa fii qalbi waxaa qalbigiisa ku jira oo uu ku dhaaranayo qalbigiisuna inuu nadiifiyo oo uu la mid yahay afkiisa walxaal buu ilaahay markhaati gashanayaa huwa isagu aladdu lkhisaami kuwa dooda ka ugu dood daran uu yahay khisaamka haddii jamac laga dhigo ama aladu lkhisaami ay lkhusuuma master haddii laga dhigo macnuhu wuxuu noqonayaa walxaal huwa isagu aladulkhisaami ay lkhusuuma mid doodiisu ay daran tahay uu yahay oo ka ugu dood adag uu yahay waidaa tawallaa marka uu jeestee uu kaa tago ama saara waaliyan ama uu madax noqdee xil loo dhiibo tawalli iyo wilaayo labadaba waa lagu macneeyey hadduu xil qabto ama uu kaa taguu jeedsado sacaa wuu soconayaa fil ardi arlada dhexdeeda waa soconayaa liyufsida si uu u fasahaadiyo fiihaa arlada dhexdeeda uu u fasahaadiyo oo u baabi'iyo oo wayuhlika iyo si uu u halaago uu u baabi'iyo alxarha beeraha iyo wannasla taranka iyo tafiirta baddada iyo duunyaba wallaahu allana laa yuxibu ma jecla alfasaada foolxumada iyo fasaadka ilaahay ma jecla ee wanaaguu jecel yahay rabbi subxaanah wa idaa qiila marka lagu yidhaahdo lahu munaafiqaasi ittaqi illaaha war ilaahay ka baq akhadathu waxaa qabanaysa alcizatu kibirka iyo isla weynidaa qabanayso bilithmi bisababi alithmi dembiga uu samaynaya dartii ayaa isla weyni iyo kibir ku qabanaya faxasbuhu kaa kaafigiisa waxa ku filani yani kaa yacni kaafigiisa iyo waxa ku filani waxa weeyi jahanamo jahanamo weeyaan walabi'sa alla ilaahi waxaa xumaaday almihaadu gogol la gogladana jahanama ayaa ugu xun wa min annaas dadkii waxaa ka mid a man midbaa man mid baa ka mid a waa mu'minkiie kaasoo yashrii iibinaya nafsahu naftiisa ay min allah naftiisa alle ka iibinaya ibtiqaa'a mardaati illah liajli ibtiqaa'i mardaati illah raalli ahaanshaha ilaahay raadinuu raadinaya darteed buu alle naftiisa uga iibinayaa wallaahu allana ra'uufun waa kii u tudhis badan bilcibaadi addoommadiisa ka u tudha weeyaan rabbi subxaanah yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow udkhuluu soo gala fi silmi ay ilislaami islaamnimada dhexdeeda soo gala kaafatan xaal islaamnimadu ay dhammaystiran tahay waa marka kaafada silmiga laga xaaleeyo ama kaafatan xaal aad dhammaantiin tihiin waa marka kaafada laga xaaleeyo waawuljamaacaha udkhuluuda ku jira labaduba waa sax idinkoo dhammaystiran soo gala diinta diintana si dhammaystiran ugu dhaqma oo waxba ha dhaafina walaa tatabicuu hana raacina khutuwaati shaytaani shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacina waayo innahu shaydaanku lakum idinka wuxuu idin yahay caduwun cadow cadowga oo mubiinun ay bayinu lcadaawa cadaawaddiisu ay caddahay fain zalaltum haddii aasin biririxataana ma aad dembaabtaan min bacdi maa jaa-atkum albayinaatu aayaadka cadcaddi intay idin yimaadeen dabadeed faaclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alleh casiizun mid haalib oo awood badan inuu yahay oon cidina beegsan karin kaasoo xakiimun xikmad badan oo shay walbana halka ku habboon dhigaya hal yanduruuna oo miyay sugayaan ma sugayaana waa istifaam inkaariyo bimacna nafyi eh ay maa yantadiruuna oo miyay sugayaan maba sugayaane ilaa an yaatiyahum allahu ilaa ilaahay inuu u yimaado mooye ma wax kalay sugayaan fii dulalin maca dulalin hadhadh la jirkood isagoo ah hadharhkaasoo min alghamaami daruura ah ma wax kalay sugayaan ilaahay inuu u yimaado mooyaane fii dulalin min alghamaam hadhadh la jirkooda hadharhkaasoo weliba daruuro cadcad ah iyo walmalaa'ikatu malaa'igtu inay u yimaadaan mooye ma wax kalay sugayaan oo waqudiya la xukumo ay wayuqdaa waa maadi bimacna almudaarice lana xukumo markaa alamru arrinkii la xukumo oo la dhammeeyo oo dadka la kala saaro wa ila allah ilaahay xaggiisa unbaana turjacu lumuuru arrimaha loo celiyaa ilaa an yaatiyahum allah waa min aayaati sifaat waxaa loo sugayaa sifada ficliga ee itiyaanka oo ilaahay qiyaamadii inuu addoommadiisa u imanayo lifasli alqadaa si uu u kala xukumo wuxuu ilaahay naftiisa ku tilmaamayna ka leexin mayne siduu ugu sugay baynu u sugannaa una dhaafaynaa oo wa jaa'a rabbuka walmalaku safan safa sifada imaatinka iyo majiiga ilaahay waa loo sugayaa qiyaamaha inuu addoommadiisa u imanayo si uu u kala xukumo laakiin wuxuu ugu imanayaa imaatin isaga u qalma oo munaasab u ah oo kayfiyadiisa iyo qaabka uu yahay isaga mooye axad kaloo ogay aanu jirin laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu kayfiyada sifaadka alleh laysma weydiiyo sidaan daatada allaba kayfiyadeeda laysku weydiin allah waxau idhi sal weydii nebi maxamedow bani israa'iila nimankii reer banu israa'iil waxaad weydiisaa kam imisaanu aataynaahum siina min aayatin aayad aayadda oo bayinatin cad imisaanu aayad iyo xujo iyo mucjiso cad aanu siinay oo ugu nicmaynay waman yubadil axadka bedela nicmat allaah ilaahay nicmadiisa ruuxa bedela ay kufra ee gaalnimo ku doorsada sida nimankaa reer banu israa'iil min bacdi maa jaa-athu intay aayaddu intay nicmadu u timid dabadeed ninka nicmo gaalnimo ku doorsada fa ina allaha alla shadiidu alciqaabi waa ciqaabkiisu miduu daran yahay oo maadaama aayaadku ay nicmaday haysteen u sabab ahaayeen aayaadka laftoodii baa nicmo lagu tilmaamay liannahaa sababu nicam waman yubadil nicmat allah zuyina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay alxayaatu dunyaa nolosha tan adduunyadae liidataa loo qurxiyey wayaskharuuna waxay ku jeesjeesayaan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey waaladiina kuwii itaqow allahooda ka baqay fowqahum korkooday ahaadeen yowma alqiyaama maalinta qiyaame waa ka sarreeyaan xisan wa macnaa oo yacnii si xisi oo la arkaya waa ka sarreeyaan oo dee acla alcilliyiin iyo cilliyiin bay ku sugan yihiin kuwana asfala saafiliin macna ahaanna waa uga sarreeyaan oo maqaamkiiyo darajaday gaadheen waa mid sarrayso oo aan sokayn wallaahu allana yarsuqu waa arsaaqa man yashaau cidda uu doono bikayri xisaabin xisaab la'aan buu rabbi ku arsaaqaa kaana annaasu dadku waxay ahaan jireen ummatan ummad ummadda oo waaxidatan keli ah oo ku midaysan towxiidka waxaad u soo qadartaa ay fakhtalafuu fakafara bacduhum wa baqiya bacduhum cala aliimaani iyaga oo toban qarni waa kun sannadoodee hal ummad ahaa oo towxiid ku midaysnaa ayaa dee qowmu nuux ay iskhilaafeen oo badhna ay gaaloobeen badhna iimaankii baaqi ku noqdeen markaasaa fa bacasa allaahu bacsigu bilaabmay fa bacasa allaahu dabeed alla wuxuu u soo diray oo dhexdooda ka soo saaray annabiyiina nebiyadii baa alla u soo diray mubashiriina xaala yihiin nebiyadu kuwa u bushaaraynaya ciddii raacda janno ugu bushaaraynaya wa mundiriina iyo xaala yihiin nebiyadu kuwa u digaya oo dadka beeniye cadaab ku cabsigelinaya wa anzala waa soo dejiyey rabbi macahum nebiyada alla jirkooda waxa uu soo raaciyey oo uu soo dejiyey alkitaaba ay ilkutuba kutubtii samaawiga ahayd dhammaantood ayaa uu soo dejiyey oo waxa weeyaan uu soo raaciyey rabbi oo ashaa jinsiye oo jinsul kutub oo dhan bay ku dhacaysaa bilxaqi xaq baana alla ku soo dejiyey kutubtaa maxaa uu kutubta xaqa ugu soo dejiyey liyaxkuma si ilaahay u kala xukumo ama kitaabka ambiyada la soo raaciye si uu u kala xukumo bayna annaasi dadka dhexdooda fiimaa kiisuu ugu kala xukumo ikhtalafuu ay isku khilaafeen dadku fiihi maaga dhexdiisa wama ikhtalafa iskumanay khilaafin fiihi kitaabkaa dhexdiisa ama diintii la soo dejiyey ila aladiina kuwii mooyaane uutuuhu kitaabka la siiyey kuwaa mooyaane cid kale iskuma khilaafin goormaanay iskhilaafeen min bacdi maa jaa-athum albayinaatu xujooyinka cadcaddi markay u yimaadeen dabadeed bay iskhilaafeen oo maxay isu khilaafeen waa cilatu likhtilaafe bagyan liajli bagyin xadgudub iyo xasad dartii bay isku khilaafeen xadgudubkoo baynahum dhexdooda ahaaday oo horta waxay iskhilaafeen xujada caddi markay u timid dabadeed waa ceebayn la ceebeynayo oo xujada cad inay isku raacaan bay ahayde inay ku kala tagaan may ahayd haddana waxay isku khilaafeen bakyan baynahumoo daliil u yimid maahee waa xasad iyo xiqdi uun fahada allaahu dabeed ilaahay waa hanooniyey aladiina kuwii aamanuu rumeeyey limaa kiibuu ku hanooniyey ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi dhexdiisa oo min alxaqi xaqa ah biidnih ilaahay oggolaanshihiisa iyo iidankiisa ayuu xaqa ugu hanooniyey yacnii xaqii ay isku khilaafeen mu'miniinta ilaahay waa ku hagaajiye o waa ku hanooniyey oo waa nebi maxamed iyo asxaabtiisii wallaahu allana yahdii waa hanooniyaa man yashaau cidda uu doono ay hidaayatahu hanuunkiisa cidda uu doono rabbi waa ku hanooniyaa ilaa siraadin jid xaggii ayuu ku hanooniyaa jidka oo mustaqiimin toosan am xasibtum waa amtii munqaticad ahayd oo bimacnaa bal wahamsat listifaam bal kaba kaale hadalkaa hore axasibtum ma waxaa u malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada inaa iska gelaysaan walxaal lamaa yaatikum aanu idiin imanin mathalu ladiina ay mathalu mixnati aladiina kuwii musiibadoodii oo kale anay idiin iman kuwaasoo khalow tegay min qablikum idinka hortiin ambiyadii iyo raggii ragahaye idinka horreeyey wixii helay oon idin helin miyaa moodeen aayaruun jannada in daf layska odhanayo oo talow maxaa helay masadhum lba'saa waa jumlo caddaynaysa kuwii hore wixii helay waa jumla mubayina masadhum waxa taabatay kuwii hore alba'saa caydhnimo ayaa taabatay iyo wadaraa cudur ayaa taabtay oo wazulzilu waa la gilgilay xataa yaquula arasuulu ilaa rasuulkii uu yidhaahdo iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu la jirkiisa rumeeyey ilaa ay yidhaahdaan mataa waa goorma nasrullah ilaahay gargaarkiisii waa goorma maaha shaki ee waa macno duco allow noo gargaar bay ka dhigan tahay markaasaa alla ugu jawaabay ilaan kurbadu markay ugu culus tahay ayaa fadxigi iyo farajkuna kuugu dhow yahay alla waxau idhi alaa hooyay baraaruga inna nasra allah ilaahay gargaarkiisu qariibun waa idiin dhow yahoo idinkama dheera yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow maadaa maxay bay yunfiquuna bixinayaan ama maa muxuu yahay daa ay aladii ka yunfiquunahu ay bixinayaan oo ama maadaa ism istifhaamoo murakaba ka dhig ama maada istifaamiye ka dhig daadana mawsuul yunfiquunana ku silee caydkana u soo qadar aayaddu waxay ka warramaysaa waxa la bixinayo iyo halka lagu bixinayo waxa la bixinayo way sheegtay oo maa anfaqtum min khayrin khayrna waxaa lagu tilmaamayaa xoolaha xalaasha ah kaasaa ilaahay aqbalayaa oo in allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba halkii lagu bixinayana waa la tilmaamay oo waalidkii iyo kuwa kuugu dhow agoonta iyo kuwa baahan iyo kuwa socotada ah marka waa xoolaha la bixinayaa waa maxay waa alxalaalu dayib yaa la siinayaa waa waalidka ugu horeeyey xigtada iyo dadka baahan ee mutaysta in wax la taro yas'aluunaka waxay nebi maxamedow ku weydiinayaan maadaa maxay bay yunfiquuna bixinayaan maxay bixiyaan bay ku su'aalayaan qul waxaad ku tidhaahdaa maa anfaqtum waxaad bixiseen oo min khayrin khayr ah oo yacnii xoola ah waayo khayrkan waa bimacna almaal waana maalkii khayrkee wanaagsanaa marka maa anfaqtum waxa aad bixiseen oo min khayrin xoolo xalaal ah falilwaalidayni labada waalid buu u sugnaaday oo xaq u leh inaa wax ku bixisaan waalaqrabiina iyo kuwa idinku dhowaanshaha badan leh waayo alsadaqatu cala alqariibi sadaqatun wasila oo ninba ninkuu kaaga dhow yahay ayaa sadaqadiisu ka fadli iyo faa'iido badan tahay iyo walyataamaa kuwii agoonta ahayd ayaa ay u sugnaadeen xoolaha aad bixinasaan iyo walmasaakiini kuwii baahnaa iyo wabni sabiili ka waddada hayee socotada ah wamaa tafcaluu wax alla waxaad samaysaan oo min khayrin khayr ana fa ina allaha ilaahay bihi khayrkaasi caliimun waa kii og idinkana abaalmarinaya wallahu aclam